arday baratay kuliyadda caafimaadka ayaa adeegyo caafimaad waxa ay u sameeyeen bulshada danyarta ah ee ku nool tuulada kaluundi ee duleedka magaalada jowhar ilaa iyo boqol qoys ayaa ka faa'iidaystay deeq daawo ah oo isugu jira daawooyinka gargaarka degdega ah iyo kuwa looga hortago cudurrada faafa qaar ka mid ah ardayda daawooyinkan bixiyey ayaa madasha ka hadlay
madiine xaniif sheekh cali waxaan joognaa tuulada kaluundi waxaan bilaabanay daawabixintii waxaan rabnaa inaan sii wadna insha allah howlihii samafalka ee rajo way bilaawdeen qofka boos ee ugu horeeyay maanta aa daawooyin siina ee tuulada kaluundi tobanka tuulada warteena waa gaari doonaa inantaa kuleena danyarta qorsheeno insha allah safarka xiga iyo banaade hadda waxaanu joognaa tuulada kaluundi insha allah tuulooyinka cusub dhanka kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee tuulada kaluundi ayaa ka mahad celiyey deeqdan caafimaad ee ay soo gaarsiiyeen ardaydan
ardaydan daawadan oo kaleenti waa mahadsihiin oo macnaha noo soo gurmadeen nagoo tuulada macnaha sumbiyuud iyo waxaas kusoo dadaaleen waxaan ka rajaynaa saan iyo sinkaroon in macnaha noogu himaadaan waxaan maanta mahad celinaynaa ardayda oo noo soo gurmati oo noo keenti daawooyinka lagu disin sida calool xanuun iyo baalka kuleeriyin ors macnaha waxyaal badan oo noo keeneen aniguna waxaan u mahad celinaynaa waxay aynoo keeneen waana u baahanay in daawo kale la helo ayakana ilahi waxaan rajeyna waxbarashada inuu fududeeyo intaa inka badanoo ka rajeyna oo daawa in ilaahay siriya aan ku helo